galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha juun ay tahay toddobiyo toban sanadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn kulan uu ra-iisul wasaare antony albanisi la yeelan lahaa donald trump ayaa baaqday dadka ajaaniibtana waxaa laga daadguraynayaa ama ay isaga baxayaan magaalada teheraan iyadoo duqaymaha cirku ay maalintii afraad halkaasi ka socdaan antony albanisi ayaan la kulmi doonin ayaa layidhi madaxweynaha maraykanka donald trump sidii la qorsheynayey afhayeenada u hadasha aqalka cad carolan levid ayaa barteeda exka waxa ay soo qortay in madaxweyne donald trump uu maalin weyn ku qaatay shirmadaxeedka g n laakiin wakhtigii la qorsheynaya ka hor halkaasi uu isaga soo tegi doono kadib markii uu la casheeyo madaxda kale ee adduunka ee goobtaasi ku sugan saacad ka hor arrintan intaan lagu dhawaaqina maer trump ayaa sheegay in dadka ku sugan ama shacabka degan caasimada dalka iiraan ee taaraan ay tahay inay halkaasi sida ugu dhaqsaha badan isaga baxaan waxa uu wariyaasha u sheegay sidoo kale inuu la hadlay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu isla darafaha kulanka shirka g mer albanisi ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha cusub ee south korea li jengyung waxa uu sheegay in kulankan oo ahaa kii ugu horreeyey oo foolka fool ay u kulmaan uu ahaa mid aad muhiim u ah gaar ahaan maadaama ayuu yidhi koonfurta kuuriya ay martigelinayso shirweynaha abak la yidhaahdo dhammaadka bisha oktoobar taasoo noqonaysa markii ugu horreysay ee dalkan uu martigeliyo shirkaasi muddo labaatan sana maer albanisi ayaa soo dhoweeyey hadal ka soo yeeray dhigiisa dalka britain oo sheegay in u k ay ka go-an tahay inay sii wado heshiiskii okus raha britain kii stamer ayaa sheegay in dowladda leyborka ee u k ay hore dib u eegis ugu samaysay heshiiskaasi ocus sanadkii lasoo dhaafay taasina ay tahay wax iska caadiya ayna jiraan faa'iidooyin badan oo heshiiskan uu leeyahay marka uu hadalkaas sheegaya ayaa wuxu uu garab taagnaa madaxweynaha maraykanka donald trump kadib markii labadan waa ra-iisul wasaaraha britain iyo madaxweyne trump ay ka wada hadleen sidii loo xakamayn lahaa dhibaatada ama saameynta ka dhalan karta canshuuraha maraykanku saaray badeecadaha u k dowladda australiana waxa ay sheegtay inay wado qorshe ay shacabka australiyaanka uga soo daadguraynayso dalalka israa'iil iyo iiraan markii ay macquul noqoto ama suura gasho in diyaarada lagu soo qaado la helo wasiiradda arrimaha dibadda penny wong ayaa sheegtay in ku dhowaad saddex boqol oo qof oo australiyan ay ku sugan yihiin dalka israa'iil ayna isdiiwaan geliyeen rabaana inay dalkaasi isaga baxaan halkaas saddex boqol iyo konton kale ay doonayaan in laga caawiyo siday isaga bixi lahaayeen dalka iiraan duqaymaha cirka ayaa maalintii afraad soo socda iyadoo warbaahinta dowladda ee dalka iiraan waqti yar hawada laga saaray kadib markii israa'iil ay duqaysay dhismaha warbaahintaasi laga sii daayo ee ku taalla magaalada teheraan waxaa weli sii socda dacwooyinka ku aadan qorshaha dowladda gobolka victoria ay ku doonayso inay burburiso dibna u dhisto dhammaan guryaha dowladda ee ku yaala agagaarka melbourne dowladda ayaa sheegtay in dhismayaashaas la dhisay kun iyo sagaal boqol iyo lixdameediyadii iyo toddobaatimeyadii aysan hadda ku habboonayn ama aysan ahayn kuwa ku habboon in lagu noolaado lacagta ku baxaysa dayactirkoodana ay ka badan tahay tii lagu bedeli lahaa marka la burburiyo dib loo dhiso qorshahan dib loogu dhisaya ayaase la filayaa inay ka faa'iidaan dadka iyagu guryahaasi gaara ama brivata u kiraysta kuwa yeesha ama gata guryahaasi ayna yaraanayaan guryaha la siinayo dadka dowladda guryaheeda kiraysta saadaasha hawada birta magaalada melbourne waa daruura iyo afar iyo toban sydney waa cadceed iyo lix iyo toban halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo shan senti oo dollarka maraykanka ah